iyada oo lagu guda jiro Isbuuca Dadka Maqalka La' ayaa agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir oo kaashanaya wasaaradda waxbarashada gobolka Banaadir oo kaashanaya wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa uu buugaagta manhajka Soomaaliyeed ku wareejiyay ururka dhagoolayaasha Soomaaliyeed ee Soonad Muuse Xasan Axmed agaasimaha ururka dhagoolayaasha Soomaaliyeed ee Soonad Muuse Xasan Axmed agaasimaha ururka dhagoolayaasha Soomaaliyeed iyo Xamdi Maxamed Maxamuud ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in caruurta dhagoolayaasha Soomaaliyeed ay helaan buugaagta manhajka si ay ugu fududaato nidaamkooda waxbarashada.
bishaan waa bisha dhagoolayaasha adduunka toddobaadka ugu dambeeya waxaa loo dabaaldegaa toddobaadka dhagoolayaasha adduunka baaqaynii isbuucan waxaa si degdeg ah uga soo jawaabay agaasinka waxbarashada gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare iyadoo nala soo wadaagtay in buugta manhajka waxbarashada ee dalka maanta loo qaybiyo ardayda maqalka la ee gobolka banaadir iyadoo looga faa'iidaysanayo dabaaldegga xuska toddobaadka dhagoolayaasha soomaaliyeed hambalyo hambalyo hambalyo waxaan ku faraxsanahay in hambalyadooda ay u beddeleen si ficil ah ayna nagu taageereen dhammaan ardayda maqalka la ee gobolka banaadir in ay helaan buugta waxbarashada manhajka ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waan ku faraxsannahay waxaase nagu fiicnaan lahayd in soomaali sign language lagu bixinayo cashirada halka aan ka isticmaalayno nuqado ajnabi ah bismillahi raxmaan raxiim awal waxaan ku faraxsannaha maalintaa quruxda badan inaan soo gaarno maanta waxaa isku soo aaday laba munaasabadood oo qurux badan munaasabad aan ku qaybinayno manhaj ayna soo gaarsiiyeen agaasinka waxbarashada gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada waxaan ku jirnaa isbuucii dadka maqalka la ee adduunka sidaa darteed waxaan u hambaleynaa guud ahaan dadka maqalka la gaar ahaan dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaa lagu jiraa isbuucoodii maanta iyadoo isbuucooda lagu jira inaan ka faa'iidaysano oo loo qabiyo manhajkii iyo buwaagta ay wax ku bar lahayn ay soo gaarsiiyeen agaasinka waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada